kulankan oo looga hadlayay xaaladda caruurta agoonta ah ayaa lagu qabtay degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug waxaana kasoo qeybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug sida maamulka degmada gaalkacyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyn ah wakiilka gobolka mudug ee hay-adda xanaan oo ah hay-ad gacanta ku haysa waxbarashada caruur agoon ah xaliimo maxamuud cabdi iyo guddoomiyaha guud ee xanaano axmed uriye ayaa ka hadlay waxaa ku dhaliyey inay caawiyaan boqolaal agoona
maanta waxaan iskugu nimid inaan kala war qaadanno maadaama uu noo yimid guddoomiyihii xanaano xanaano maanta meeshaay joogto wax ka soo abaabulay hay-adda xanaano axmed oriye oo ah guddoomiyihii wax soo abaabulay soo abaabulay barnaamij xanaano aas-aaskeedu wuxuu bilowday labada kun iyo sideedii xilli aan halkan booqasho ku imid ayaan daraasad iyo kuurgal aan sameeyey waxaan ku ogaaday daruufo adag inay ka jiraan bulshada haysato xilligaasna waxay ahayd xilli saddex sano aan roobdiyino abaar aad iyo aad u daran ay dalka ka jirtay runtii daruufaha gobolka ka jira way badnaayeen laakiin markii ishaydu waxay qabatay agoomaha runtii aan haysan wax daryeela iyo wax maaragtay waxbarashaa midna taas ayaa ilaahay qalbigayga geliyey indhahayguna ay qabteen waxaan sameeyey ribood baan diyaariyey riboodkiina waxaan ula noqday waddankii aan ka imid jaaliyadii joogtay ee reer norweyd ayaan u soo bandhigay runtii aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen qof kastoo maaragta aan u soo bandhigana aad buu uga daqnaday go-aanna waxaan ku gaarnay inaan organisationka aan rajiis garayno oo dalka norweyd ka samayno kabacdana waxqabadkiisa aan ku wajahno magaalada gaalkacyo aan duruufaha adag ku soo arkay gobollada dhan duruufo adag way ka jireen laakiin meesha la wada degan yahay oo dadku u badan yahay gaalkacyo ahayd halkaas baan go-aan ku gaarnay hawsha inaan ka bilowno xabiibo koofurow ayaan maaragtay runtii arrintaas culayska badan dusha ka saaran inaan wakiil nooga noqoto in ilmaha markaan qabanayno ama jadwalkeenna uu yahay ilma da'duusu tahay siddeed sano ama toban sano ugu weynaan inaan qabanno ilaa dugsi sarena aan maaragtay ka taageerno xagga waxbarashada duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa sheegay inay taageerayaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa waxbarashada carruurta agoonta ah oo ay ka mid tahay sida xanaano rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo ururka xanaano aad iyo aad baa guddoomiya adiga iyo tiimkaaga meel walba aad joogtaan inaan kaga mahad celinaynaa ilaahayna ajar weyn haydinka siiyo
caruurta agoonta ah ee aan haysan waalidiinna ha kafaalo qaada noloshooda sida waxbarashada iyo caafimaadka ayaa u baahan daryeel si ay qayb kaga noqdaan doorka bulshada caadiga ah